waa mahadsantahay aad iyo galgaduud fursadan aad maanta anigan ay siteen guud ahaan dhalinyarada reer galmudugna aad siiseen nabadda marka la qeexayo waxaa la dhahaa ma ahan xabad dhacaysa oo keliya ama marka keliya colaaduhu iska soo horjeedaane nabadda waxaa lagu qeexaa marka ay jiraan dhammaan imkaaniyaadkii nololeed horumarineed ee nolosha aasaasiga u ah markii ay ka jiraan deegaanada ayaa horta lagu qeexaa nabaddu inay tahay nabad oo ama wax la dhaho positive peace su-aashaad weydiiseen oo ah la xiriira in doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan nabadaynta deegaanada galmudug gaar ahaan degmooyinka jihada loo xoreeyey sidaad sheegteen oo kale aldeer musi waxaan oran karnaa door weyn weeye oo aada muhiim u ah dhalinyaradu waxay ciyaari karaan door isku keen bulsho oo maadaama ay yihiin dadka ugu badan oo ku daadanahaya dabka ama labada koox kastaba ay isticmaali karto oo qolada hadda kasoo horjeeda dawladda oo nimankan khawaarijta ah iyo kuwa kale iyo iyo ciidamada dawladda laftikooda iyo waxyaabaha kaleoo kasoo hara labada dhinacan ahayn ee dagaalada qabiilka waxaasoo dhan dadka ugu badan horta la isticmaalo waa waa dhalinyarada marka doorka ay ciyaari karaan waxaa weeye in ay abuuraan sawiilo isdhexgal oo iyagu marka ugu horeysa iska madax baneeyaan colaadaha tan qabyaalada hadhihin midda hadhihin driveska ay sababto waxaana dhihi karaa meelaha ay kow ka geli karaan waxaa waaye horta in waxbarashada dhalinyarada reer galmudug waxaa furan oo maanta hadda idaacadda dhegeysanaya waxbarashada waxay yihiin aas-aaska ugu weyn oo qofka ka ilaalin kara in loo isticmaalo ama tuul colaadeed iyo tuul nabad darraba waxaan ku talin lahaa oo halkaan maanta raba dhalinyarada inaan kala hadlo inay noqdaan bedelayaal ama positive agents waxa la dhaho ama dadka qof kasta doorkiisa inuu qaato because qofka dhalinyarada weye waxa mustaqbalkiisa halaabayo qofka dhalinyarada weye qofka nolol seega ku dhacahayo qofka dhalinyarada weye cidda dhimashada dhimanayso maanta dhimashada loo dafa koowaad uu ku gaarhaya marka dhalinyarada si guud fariinta aan dirahayo waxaa weeye in ay xalinta khilaafaadka iyo nabad dhisidaba ay iyagu hormuud u noqdaane aysan mar dambe ka suginin dadkii laga suga jiray oo odayaal dhaqameedka ahaa ama ururadii bulshada u shaqayn jiray in ayagu door hormuuda ay ka qaataanba waxay sababi kartaa in dhalinyaradu ay in nabad la helo oo deegaanamada gaar ahaan deegaanada hadda fogfog oo oo mar dhowna laga xoreeyey nimankan al-shabaabka ah marka ilahaasa waxaan isdhihi lahaa waxay ka qayb qaadan kartaa door fiican oo noqdeed
maxamed waa mahadsan tahay marka loo fiiriyo dhinaca dagaalada dhalinyaradu haddii la eego dhanka colaadaha iyaga ayaa qaybta ugu dhacaadsan ee ka qayb qaata haddii aalad conferenceii dagaalada caadiga ah oo waxaa baabuurka saaran ninka dilaya dhammaantood waa wada dhalinyaro marka ma waxaa leedahay haddii dhanka kale dhalinyaradaas iyagu lagu soo dabaalo dhanka waxbarashada qeybay ka qaadan karaan aad leedahay in oo nabad noqoto deegaanadu
aada weyn wax badan baa bay ka qayb qaadan karaan waxaan isdhihi karaa kow waxbarashada horta albaabka koobada looga gelahayo weeye oo aan isdhihi karaa haddii dhalinyarada lagu jiheeyo iyaguna isku jiheeyaan in ay colaadu yaraan karto qabiiladu dadka badan loo isticmaalayo maadaama ayaga yihiin oo maxaabada la shidahayo laba dhalinyaradu hadday kor uga baxaan ama fahmaan saameynta colaadu ay leedahay oo ah soddon iyo dhowrkii sano hadda dalku burbursan yahay cidda xaabada lagu shugayo waxay ahayn dhalinyaro oo dhinac kasta loo isticmaalaya faa'iidada cid ku gaadhay oo maanta heer ku gaartayna ma jirto keliya oday qabqable ah oo shaarib catiir ah yaa wuxuu maalmo koowaad ama mag ha ku qaado ama isagu daba siyaasiya ku gaaree buu buu buu buu ku noolaa oo ka faa'iidahayay marka dhalinyaradu doorka ay ciyaari karaan waxaa weeye inay door ka duwan kii hore ay ciyaarayeen oo ah in ayagu maanta hogaamiyaha ay noqdaan oo beri aysan hogaankii ay isu diyaarina maanta dadka hogaamiya ay qayb ka noqdaan sportka oo kale abaabulkiisa oo abuura isdhexgal qaybu ka noqon karaa xirfad inay yeeshaan sida farsamooyinka ay ku shaqaysan lahaayeen oo kale keliya haddii is deegaan ka jiro waan dareemi karaayo ma ka jirto hadda magaalooyinka hadda xardheer oo kale mar dhow waa la qabtay adeegyada asaaska kama jiraan laakiin dhalinyaradu waxay samayn karaan in halkaa isu jeeya fariinta laana waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto maanta kulankeenan inaan ugu baaqo maamulada deegaamada ka jira oo sida magaalooyinka hadda mar dhow la xoreeyey inay uga faa'iidaystaan in la abuuro xirfado dhalinyarada shaqa abuur noqon kara sida xirfadaha gacanta oo kale hay-adaha iyo dawladda dhexana dabcan dee dadkan waa dadkoodii waxaa laga rabaa inay ayaguna si lamida dhalinyarada ay jiheeyaan annaka waxaan aaminsanaa nabadda meesha ugu badan oo laga jiheyn kara inay tahay dhalinyarada oo ah in xirfadna la baro waxbarashada iskuulaadkoodana ay qaataan doorka ugu horeeyana ay qaataan oo wacyigelinta koowaad ay ka bilaabto ayaga aysan wax cid kale oo ku riixaysa aysan noqonin magaalooyinkaas maxamed qaar waxaa ka dhisan guddi nabadeed amase guddi nabadeedaa ka dhisan marka haddii guddigaas nabadda dhalinyarada loo badiyo iyagu qayb ka qaadan kartaa as leedahay inay nabad door ka qaataan wallaahi ni horta waraan kuu sheego inta badan waxaan ognahay guddiyooyinka la dhiso waa guddiyo mashaariiceed waa suurtagal guddiyo nabad waa dhisan yihiin laakiin anigu ka intaan fahansanahay waxaa weeye ururada dadka hadda bulshooyinka rayidka dhisan ma xoogana waxaana inta badan qaab loo dhista hay-ado iyo mashaariic yariirihiisa in lagu kala barto marka in horta dhalinyaradu hogaanka koowaad ay wax ka doontaan oo hogaanka dawlad dhiska iyo hogaanka maamulka in ayaga lagu dhiibo horta loo lagu aamino waxaan aaminayaa inay fursad soo dhaweyn karta nabadda inay tahay because ninka dhalinyarada ah haddii xil loo dhiibo way intuu ka fahansan yahay dhibaatooyinka qabiilka ay iska isu suran yihiin ma ma badna marka fursad bay siinaysaa ama ka fareeshsan maskaxdiisuna ka fareeshsan tahay colaada marka guddiyada nabadda keliya ma ahan laakiin maamulada jirana inay qayb ka noqdaan oo hogaanka leadershipka ay galaan waxaan aaminsanaha dhalinyarada waxay siin kartaa fursad ay ay wax ku bedelaan doorkaas horta in la siiyo waa waan qabaa oo hogaanka structurada jira oo guddiyo dhe nabadeyn dhe inay ayadana doorkooda qaataanna waa ku baaqayaa dhalinyarada
waa gartay colaadu dad bay dishaa waxbay burburisaa waxbay qarbudaa wax ma koriso marka mar kasta waxaan ku baaqayaa dhalinyarada maanta waa inaan ka wacyi geliyo oo fursad aan iskaga faa'iidaysanaya waxaa weeye dhalinyaro nabad nabad nabad nabad nabad